guddiga farsamada xulista xubnaha baarlamaanka ayaa sheegay inay caawa bilaabi doonaan kala shaandhaynta liiska kooban boqol iyo siddeetan xubnood oo loo soo xulay ka mid noqoshada baarlamaanka soomaaliya kuwaas oo ay u soo gudbiyeen odayaasha dhaqanka ee soomaaliya profesor cabdulaahi xiirey la guddoomiyaha guddigaas ayaa biyoda u sheegay in liiska loo soo gudbiya ay ka eegi doonaan in la buuxiyey shuruudaha laga doonayo xubin kasta wuxuuna sheegay in ciddii aan shuruudahaasi buuxin uu guddigu dib ugu celin doono odayaasha dhaqanka waryahayaga caashi ibraahim aadan caashi cuuda oo washington joogta oo goo dhoweed qaadka telefoonka ee muqdisho kula xidhiidhay brofesor cabdulaahi xiirey ayuu uga warramay hawsha guddiga iyo waxaa ilaayo iminka u suuragalay guddiga wuxuu u xilsaaran yahay inuu sameeyo vetting inu inuu sameeyo in la kala sooco waxaa jiro shuruudo oo qofka baarlamaanka loo soo diraayo annaga quality control aan ka noqonayna baarlamaanka loo soo diraayo inay la kulmayaan ay buuxinayaan shuruudaha looga baahan yahay waa gartay marka ilaa iyo hadda liiska aada haysaan dhimisay gaarayaan ilaa iyo hadda liiska aad haysaan waa imisa ilaa deertaan boqol iyo siddeetan ayaan gaarayna boqol iyo siddeetan boqol iyo siddeetan qof oo soo buuxiyey shuruudihii looga baahnaa baahnaa noqonayo maya maya maya waa qabanay keliya shuruudihii bay soo buuxiyeen iyo muxuu had haddaan caawaan u fadhiisanaynaa caawaan kala kala shaan shaandhaynaynaa marka marka shuruudaha haddaan kuu dul maro shuruudaha waa taqaanaa sooma waa inuu soomaali yahay uu shan iyo labaatan sano ka weyn yahay Ah.
dugsi sare uu soo dhigtay dembi aanu gelin toddobaatan iyo shanna ka yar yahay ha dugsi sare Eh, muxuu ahaa inuusan crime criminal hore u ahayn inuu asluubtiisa wana- islaamnimo wanaagsan tahay inay maskaxdiisana dhan tahay waa intaas waa gartay adinku marka marka aad qabataan liiska marka aad qabataan go-aanka gaarista yaa iskale marka shuruudihii haddii lasoo buuxiyey oo liiskii hadda waxaad ii sheegtay inaad boqol iyo siddeetan ilaa iyo haddana idin soo gaareen oo oo oo musharax yaa marka iskale go-aanka gaarista liiska idin soo gaara go-aanka gaaris annagaa iskale annaga guddiga guddi madax banaan aan nahay oo keliya fiirinaayo in shuruudaha lala kulmay iyo in kale annaga marka liiskii markii nalo naloo soo gudbiyo aan akrino wixii qofkan haddii aan aan dhahno sh- oo aan u garano inuusan shuruudaha la kulminna adagii aan ku celinina waxaan leenahay qofkan qof noogu soo bedel waa garta marka waxaad ka warantaa liiska ilaa iyo haddaad haysaan ama boqol iyo siddeetanka qof aad ii sheegtay ee ilaa hadda idin soo gaaray yaa ku jira wallaahi hadda hebel iyo hebel horta ma ma dhihi karno maxaa yeele liiska weli official ma aha laakiin adigu uun muxuu ahaa ii sheeg in ragay u badan yihiin in tiradii gabdhaha laga rabay xoogaha ku yar marka adigu marka xulitaankii iyo kala socosuucidii annaga liiska waa inuu secret ahaaday laa ka dhamaynayna oo aan aan kusoo mushkaraynayna Een, brofesor cabdulaahi xiire waxaad ii sheegtay in een, shuruudaha laga rabo sida ku qoran dastuurka inuu yahay soomaali een, shan iyo labaatan sano uu ka weyn yahay inuusan dembi gelin inuu dembi gelay iyo in kale yaa kala caddaynaya wallaahi horta en, waddan waa runtaa waddan labaatan iyo kow sano burbursanaa oo wax maxkamad iyo record lagu noqonayo aysan jirin dhibteeday leedahay in horta la yidhahdo hebel dembiyu gale hebel dembi ma gelin laakiin haddana isla mar ahaantaas waxaa jiro en, maxkamadda oo, en, court of public opinion anaa maxkamadda ra'yi ra'yil caamka dad la yaqaano oo waxaa jiro oo faraha dhiig kula jiro oo hebel iyo hebel iyo hebel la yaqaano haddii dadkaas oo kale annagna loo soo gudbiyo n waxaa waajib nagu ah inaan idhaan idhaahno odaygii la- qofkaan qofkaan dembigaan uu galay marka laakiin annaga ka guddi ahaan matalan waxaa noo diyaarsan n criteria annaga naftarkeena iyo waxaa kaloo la kaashanaynaa hay-adaha caalamiga ah eh, sida human rights watch n amnesty international oo iyo gruubada international oo nas- aan aan kala also wixii ay haayaan record ahaan aan kala munaaqashoonayna marka markaan isku darsano record recordada oo internationalka iyo iyo ra-yil caamka waxbaa nooga soo baxaya meeshaas oo dabcan ma noqonayo boqol kiiba boqol ile record ma jiro laakiin haddii aan ku guuleysano inaan maaragtay xataa inay jiraan dad soomaali dembi dembi ka galay xataa intaas haddii ummadda maskaxdooda ay gasho xataa wax weyn ay noo tahay anaga waxaa markaa ka warantaa waxaana soo gaaraysaa in ay jiraan dad kale oo aan guddiga ka mid ahayn oo haddana laakiin een, faraha kula jira hawsha idinka laydiin igmaday maxaa arrintaasi nooga faahfaahin kartaa annaga guddi ahaan waa ka baxsannahay maxaa yeele waxayna annaga waa technical laakiin dabcan dadka annaga aan toos ula shaqeyno oo ah odayaasha ayaa aada faraha loogula jiraa marka wixii ayaga soo gaara anagana indirectly noo soo gaarayaan maxaa odayaashii abareeshan lagu haayaa hebel qorin hebel ha qorin adigu dad raba inay noqdaan xildhibaano noqdaan ama dad tolki ah ama dad siyaasiyiin ah ayaa aad iyo aad odayaasha abareesha lagu haaya odayaasha ilaa haddeetan waxa ay ula baqaayeen xataa liiska inay badanka qaarkood soo gudbiyaan ayaa ayay kamid tahay macnaha anaga sida aan rabnay haddaan heli lahayn bisha soddon iyo koogeed waxay ahayd anaga laba boqol iyo toddobaatan shanta inaan gacanta ku haysan laakiin odayaashii baa baqaaya odayaashii baa la siyaasadeyey odayaashii culeys xoogle la saaray annagana waxa waaye iyagii culeyska la saaray annagana wuxuu nagu leeyahay dhibaatada noo keenay annagana dadka markaa bresharka ama culeysaarka ku haya odayaasha ma dadka beeshooda ah baa mis waa dad ka baxsan debigeedu waa beeshooda ama beeshooda qaarkooda ganacsadaha qaar siyaasiyiin ah qaar xataa maaragtay dagaal oogayaal ah adiga uun qaar wax cabsiinayo odayga wax inay corruption gelinayo wax uun adi dhibaatooyinkaas u badanaa socda marka waxaa ka warantaa muddo intee la-eg bay soconaysaa marka qabashada liiskan laydiin soo gudbinayo ma haystaan wakti kama dambaysa oo odayaasha beelaha laga rabo inay kusoo gudbiyaan liisaska dadkaay u rabaan inay uga mid noqdaan baarlamaanka annaga horta baarlamaanka koramkiisa waa boqol iyo siddeetan iyo afar boqol iyo siddeetan iyo afar maalintaan helnana waxa waaye waa waan weliba aan sanka u saarannahay waxaan jecelnaha inaan magacyadii iska gudbino marka ayadana dhibaatay leedahay oo qoladii markaas waxoodii aan soo gudbinin ayagiina dhibaata oga imaanaysa oo xulashada madaxweynaha ama speakerka marka qoladii macnaha markaas wada fadhida ayaa advantage lahaanaysa
rofesor cabdulaahi xiirey la guddoomiyaha guddiga farsamada xulista xubnaha baarlamaanka oo isagoo jooga magaalada muqdisho qadka telefoonka ugu waramayey waryahayaga caashe ibraahim aadan caashe cood oo washington joogta
haddaba howsha xulista baarlamaanka cusub ee soomaaliya ayaa noqotay hadalhaynta ugu badan ee dadka soomaalidu ay maalmahan hadal hayaan dadka qaarkood ayaa qaba in qaabka ay wax u socdaan ay tahay mid ay ku lug leeyihiin siyaasiyiinta musharaxiinta ah iyo weliba hay-ado madax bannaan kuwaasoo dhaawacaya habsami u socodka qaabka loo soo xulayo baarlamaanka maryam maxamuud qalanjo waryahayaga magaalada nairobi ayaa warbixintan noo soo dirtay indhaha oo dhammi waxa ay ku sii jeedaan xamar iyo xildhibaanada cusub soomaaliya wararka ka imaanaya xilligan waa kala guurka doorashada agoost labaatankeeda ololaha kursiga madaxtinimada iyo muranka ku aadan xildhibaanadii agoosto labaatankeeda madaxweyne dooran lahaa oo ilaaya hadda aan fara lagu hayn wakhtigu waa gabaabsi cid walba oo uu khuseeyana waxa ay doonaysaa inay xilligaasi ka hor wax walba dhammaadaan howsha ugu weyn ee la doonayo hadda in la qabto ee looga fadhiyo odayaasha dhaqanka soomaaliya ee xamar jooga waa in ay laba boqol shan iyo toddobaatan mudane kasoo dhex xulaan qabaa'ilada soomaaliyeed ee shanta ah muranka ugu weyni halkaa ayuu ka jiraa qabaa'ilada qaar ayaa soo qadimo eedeyna ay u jeedinayaan saxiixayaasha tubta nabadda soomaaliya ama heshiiska loo yaqaano roadmapka qaarkood eedahaasi oo ku aadan in faragelin xoogan maamulada qaarkoodu ay ku hayaan awooddii habka juufabeeleedyadu ay mudanayaashooda uga mid noqonaya golaha baarlamaanka ay usoo xulan lahaayeen sidaa oo kale muqdisho dhawaqa eedaha xambaarsan ee kasoo yeeraya waxaa ka mid a kan ka imaanaya odayaasha dhaqanka oo qaarkood ay siyaasiyiinta beelahooda ugu jeedinayaan in ay ku handadayaan in ay dad ugu tilmaamayaan inay kusoo daraan liiska haddii kale aan laga qaban doonin magacyada ay soo gudbiyaan dadka soomaaliyeed oo meel ay joogaan ba aada uga wardhowraya arrimaha la xiriira xildhibaanada wakhtiga doorashada iyo arrimaha ku xiriirsan ayaa aragtiyo kala duwan ka bixinaya waxa ay tahay in la sameeyo doctor cali cadaawo oo hadda ah madaxa xisbiga s j d horeyna uga qayb qaatay tartamadii madaxtinimo ee labada kun iyo afartii ee soomaaliya lagu qabtay kenya iyo tii puntland ee labada kun iyo sideedii ayaa isagoo jooga magaalada nairobi wuxuu shaki geliyey dhexdhexaadnimada loo soo xulayo xildhibaannimada iyo howlaha kale ee ku xiriirsan doorashadaba iyagoo madaxdii dowladda oo hamin siyaasadeed lahi ay wax walba faraha ku hayaan maanta waxaad u malaysaa xamar in securitigu gacanta ugu jirto amisom in dowladdii hore weli gacanta ay kula jirto soo xulidii isimada iyo embiyada marka waxaa loo waxaa muhiima horta marka ugu horraysa intaan loo dareerin labaatanka in marka ugu horraysa xukunka laga dhigo oo nina uu sheegan karin madaxweyne aan ahay iyo ra-iisul wasaare aan ahay tan kale meesha taagan waxaa weeye arrintii imbagati laba boqol iyo todobaatan shantii imbagati lagu qeybshay waagaa waxay ahayd xal bay ahayd maanta waxaan u malaynaynaa eh, beelo badan inay maaragtay eh, waxyaalo badan tabanayaan maanta laga gudbo arrintaas Eh, sidii looga gudbi lahaana ani waxaan aaminsanahay in arrintu marka ugu horreysa shanta isima ugu waaweyn oo lasoo xulay oo boqol iyo soddon shanka iska soo xuleen in ay diyaarshaan guddi eh, doorasho ah oo toddoba qof ah guddiga doorashada ah waxaa muhiim ah marka ugu horreysa in musharaxiintu ay dhinaca istaagaan oo ay soo xulaan ilaa afar dowladda joogtana ay saddex soo xusho saas baa horumar lagu gaari karaa Eh, madaxweynahan uu xukunka saa uga dego ra-iisul wasaarahan uu ka dego in maanta uu ra-iisul wasaaraha yidhaahdo anigu waan sharaxanay madaxweynuhu yidhahdo waan sharaxanay ta weli maaliyaddii iyo wax kasta ay gacanta ku hayaan iyo ciidankii waa khalad nimanka musharaxiinta ah ee hal dhinac ka soo jeestaan hadday rabaan in isbeddel fiican la subiyo doctor cali ayaa sidoo kale ku taliyey in odayaasha faraha looga qaado in ay dhammeeyaan arrimaha xildhibaanada iyo khilaafaadka la xiriira ee ay maamuladu ka feejignaadaan faragelintooda Eh, nimanka la leeyahay lixda signatory horta khasab maahan inay iyagu wax soo xulaan waana khalad siday wax yuent wax ku wado annaga waxaan qabnaa in faroole uusan shaqo ku lahayn isimada maanta jooga xamar Ah, adeer khatumo sida loo cadaadiyey inay khalad tahay u n ta doorka ka ciyaarayso maxay tahay waxaan maanta waxaa la leeyahay ciidamo waxaa la keenaya amisom oo ah eh, ilaalinaya eh, waxay ahayd ciidamo soomaaliyeed inay ilaaliyaan ma ahan ciidamo shisheeye inay ilaaliyaan sababtoo ah ciidamadan shisheeye ninkay rabaan meesha keensanaya shan isima waaweyn baa lasoo xulay oo iska soo xuleen shantaas ugu dambayn ha loo ha loo noqdo oo maaragtay wixii turxameena iyaga ha loo celiyo laakiin in nin hogaamiye kooxeedu meel fadhiya in loola tago ma ahan anigu waxaan qabnaa in dadkan faraha laga qaado waxay soo xulayeenna faraha looga qaado waa markii ugu horreysay muddo ka badan labaatan sano oo soomaaliya ay ka caakufayso shir dowlad lagu dhisayo in lagu qabto gudaha soomaaliya walow ilaa hadda ay beesha caalamka kor ka maamulayso laakiin gogasha taalla caasimadda xamar ee la doonayo in kumeelgaar looga gudbo ayaa ah mid isha lagu wada hayo midhaha kasoo bixi doona halkay soomaali dhigi doonaan maryan maxamuud v o a nairobi